mashruucan caymiska lagu gelinayay imaamadaha iyo mu'adimiintaee bariga wajeer uu soo qabanqaabiyey xildhibaanka bariga wajeer mudane maxamed aadan daa'uud ayaa waxa uu noqonayaa mashruucii ugu horreysay saddex boqol oo qof oo ah culummada hal mar oo keliya caymis caafimaad ay helayaan caafimaadka wuxuu noqday wax aada iyo aada qaali u ah waxaan haraambeedo badan oon samayna mar kasta war qofaa jiradee maaragtay lacag hala gargaro lacag hala isku dardaro qofkaas cusbitaalkii ha laga bixiyo marka waxaa ila aniga aan doorbiday waxaan keli u qaban karo wadaadadaas waxaa waaye inaan kaar caafimaad aan u hagaajiyo ayaga iyo qoyskooda hadda waxaan rabaa maanta inaan soo bandhiga in saddex boqol oo ka mid ah culummada mu'aadiniinta iyo imaamyada masaajidyada wajeer east maanta waxaan rabnaa in saddexdaas boqol oo qof maxaa saddex boqol oo ruux kelimaa waa saddex boqol oo qoys insha allahu ayaan u iibinaynaa kaarka caafimaadka oo n h i f marka kaarkaas sanad kasta waa in la cusboonaysiiyo mudane daa'uud ayaa waxa uu sheegay in ballanqaadyo fara badan oo xilligii doorashada uu ka galay culummada ay noqon doonaan mid uu haatani oofinayo wuxuuna sheegay in magaalada loo soo iibin doono gawaarida meydka lagu qaado sidoo kalena masaajidu ay noqon doonaan kuwa loo sameeyo gooba dadka dhintay masaajida gooba dadka dhintay meydkooda lagu dhaqo midda kale oon ballan qaaday oon hadda weli samaynin waxay ahayd magaaladan gaari in aan u hagaajiyo oo meydka lagu qaado waxaan arkay mar badan gawaari pick up ah in meydka lagu qaado iyo succeed waxaa haddana jirta meel meydka lagu dhaqana ma laha qofaa ku go-aaya guriga gurigaasaa lagu dhex dhaqaaya laakiin meel oo oo masaajid ah ama sida meelaha kale masaajidyada meel maaragtay loo hagaajiya oo meydka lagu dhaqa iyo gaari meydka magaaladan intaan la eg hadda malihi baahida magaalada anima kaa mili kara laakiin wax yar waxyaala yar oon la qaban karaa jirta taas oo kale wax la qaban kara waaye tiro kala duwan oo culamo oo ka hadashay munaasabadaasi lagu gaddoonsiinayay kaararka caymiska caafimaadka ayaa waxay sheegeen in arrinkani uu yahay mid wax badan ka bedeli kara caafimaadkooda iyo dhanka dhaqaalaha waxayna soo dhoweeyeen helidda kaararkaasi caafimaadka ducadaasna maaradi waxay ka bilaabatay maalintii maaradi culummada maaradi gaarigii oon wala garanayno oo meel kasta maaradi midyaha la geli oo culummada idaal ay ka warqabta haddana daco weyn maaradi magaaladan ka fulinaya iyo countiga idaala iyaas bixi maarad marka khayr allaha siiye haddana waxaa waaye maanta waxaan u fadhinaa barnaamij cusub oo asaga maaradina aas haddina aas kusoo dari hawshii hore oos noo qabtay maarad oo ah maaradi kaadka caafimaadka marka waa la garanaynaa maarad caafimaadka maanta waxaa waaye qarash badanaa ku baxaya maarad oo qofka aasii waadin oos u baahanya maaradi kaalma marka waxaylaa maaradi kaadkaasna waa adiga iyo wixii ku hoos imaada carruurtaada iyo haweenkaada maarad aad isku daaweyni kartaa maarad marka mimbiga maarad khayr allahasi aada u mahadsan yahay sheekh aadan yunis madaxa golaha culimadiinka sare ee countiga wajeer oo munaasabadaasi culimmada lagu qaabilayay goobjoog ka ah ayaa waxa uu sheegay in tilaabadan ay tahay midii ugu horreysay guud ahaan gobolka waqooyiga bari dalka kenya ka hergesho wuxuuna soo dhoweeyey in culummadu ay noqonayaan kuwo ka faa'iidaysanaya caymiskaasi dowladdu ay bixiso ee dhaqaalaha faraha badan dadka gobolkani looga baahnaa inay ku bixiyaan ee xafiiska bariga wajeer haatani uu kafaalo qaaday taas keenay kaarka caafimaadka waa markii ugu horreysay ani ma maqlinba nordistan kaarkaas waa markii ugu horreysay oo weliba aas dhahay imaamiinta iyo mu'adiniinta iskale soo maaha xadiidka nabiga unduruu man ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum soomeen ninkan mu'adinka ahna owqaadii ilaahay subxaanahu wa tacaala in la caabudo aas jiday aas ummadda ugu yeedha guryaha ka soo baxaay dukaamaha soo xiraay gaariyaalka istaajiyaay handheegada istaajiyada kombyuutarada ka soo baxa xafiisyaha ka soo baxa kaaliyaas leeyahy masaajidka ilaahay imaamkina waaba ninkii hogaaminayay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naa'ibka ka ahay oo ummadda salaada iyo cibaadada u hogaaminaya labadaasaas xasuustay marka labadaas laba ka fiican oo la xasuusta adduunyada korkeeda ma jiraan marka annaka shalay wax walba waa fiirinay labadii ayaga ahayd waxaas u keenay saddex boqol oo kaar seen u qaybsanayna annaka inoo dambaysaa isku soolceliyo arinkan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horreysay ee meel bareer ah culamaaudiinka gobolkan intii laisugu yeero ay isugu soo baxaan lana gadoonsiiyo kaararka caalamiska caafimaadka iyadoo mugdi fara badan inta badan culummadu ay gelin jirtay helidda iyo qaadashada kaararka caafimaadka ee caymiska loo yaqaano tanina waa mid ku cusub inta badan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya culimmaduna haatan waa u fadwoodeenoo waa ay qaateen maxamed farax shire v o a garisa